waxa aynu u ballansan jawaabo su-aalihii ay soo qoreen dadka markaasi xaafadda degan waktigoo yar aawadeed waxaa insha allahu tacaala aynu iska gudageli doonaa su-aalihii markaa lasoo qoray su-aaluhu waxay u qaybsamaan laba qaybood qaybi waxay ku saabsantahay markaa ramadaanta iyo soonka qaybina markaa waa qayb caam ah waxaynu horraysiin doonaa markaa qaybta ramadaanta ku saabsan wixii waktigu ka dhacana insha allahu tacaala dib baa loo dhigi doonaa su-aasha koowaad haddaynu gudagalno waxaa markaa ay leedahay saa'iladan ama gabadhan soo weydiisay hal yajuusu aliftaaru cinda guruubi ashamsi am min allaazimi intidaaru alaadaan miyay bannaan tahay in la afuro bisha marka ay dhacdo cadceeddu mise waxaa laazima in la sugo aadaanka mu'adinka
alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin wsala اllahu clى nabiyina muxamedi wclى alih wصaxbih wman ihtada bihadyihi ilى ywm اddiin allah subxaanah watacaala ayaa mahad leh ina gaadhsiiyey bishii ramadaan waxaanaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inagu daro kuwa bishan laga xoreynaayo naarta kuna guulaysanayo acmaashooda in la aqbalo oo allah subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya bisiyaami waalqiyaam intaa dabadeed su-aashaasi ku saabsan afurka waa goorma ayaa la afuraya oo marka qoraxdu ay dhacdo mise waxaa shardi oo waajiba eedaanka in la sugo shareecada islaamku waxa ay ku xidhay afuritaanka oo shardi ay uga dhigtay guruubu shams dhicitaanka qoraxda oo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu yidhi idaa aqbala alleylu min haahuna isagoo tilmaamaya xagga bariga ama cedood ka soo baxa wa adbara isagoo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim tilmaamaya dhinacan qoraxdu ay ka dhacdo wa garabat ishams faqad aftara asaa'im mar haddii habeenku uu ka soo fool yeesho xagga qoraxdu ay ka soo baxdo maalintiina ay ka daba jeediso dhinaca qoraxdu ay ka dhacdo macnaa madowgii habeenku uu xaggaa ka soo muuqdo iftiinkii maalintuna xaggaa qoraxdu ay ka dhacdo isugu ururo qoraxduna ay dhacdo qofkii soomanaa wuu afuray buuhi rasuulku sala allahu alayh wasalam manaa waxaa la gaadhay waktigii la afurayey ilaahayna subxaanahu watacaala dadka waxa uu ku waajibiyey inay soomanaadaan marka waagu uu dilaaco laga bilaabo ilaa inta qoraxdu ay ka dhacayso wa atimu siyaama ila alleyl buuhi ilaahay subxana wa tacaala soomka dhammaystira ilaa habeenka laga gaadhayo habeenkuna waxa uu soo galaa qoraxdu marka ay dhacdo marka aadaanku shardi uma aha afuritaanka qoraxdu inay dhacdo waa inay dhacday la hubsado ayuunbaa muhima haddiise waxa weeyaan muwaadiniintu ay yihiin kuwa iyagu xil iska saaraya ilaalinta waktiga sida dilaaca waaga iyo dhicitaanka qoraxda in iyaga la ictimaado ama laysku haleeyo aadaankooda lagu suxuurto ama lagu joojiyo suxuurta aadaankoodana lagu afuraa dhibaato ma laha bal waaba sida fiican weeye laakiin iminka waktigan aynu ku jirro gaar ahaan magaaladeenan hargeysa waxaad arkaysaa iyadoo aadaanku aada ugu kala dambeeyo oo maanta oo ah maalintii u horreysay bisha ramadaan waxaan maqlayay iyadoo masaajidda qaarkood ay eedaamayaan qaarna ay aqiimayaan marka eedaan noocaasiya layskuma hadlayn karo sidaasoo kale salaada maqribna inay aada u kala dambeeyaan baa laga yaabaa marka haddii muwaadiniintu aanay xil iska saarahayn ilaalinta waxa weeyaan waktiga soomku uu ka bilaabmayo iyo waktiga afuritaanka waxa fiican qof waliba inuu dadaalo oo uu iska hubsado qoraxda inay dhacdiyo in kale iyo waagii inuu dilaacay iyo in kale wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aasha labaad waxay tahay waxaa adilada ku soo aroortay bisha shawaal lix ka mida in la soomaa fadliga ay leedahay lixdaa marka axaadiistu ay tilmaamaysaa ma lixda horaa mise waa bisha dhammaanteed halkii laga soomaba
rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim waxa uu yihi xadiidka saxiixa ee imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinaayo man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahr qofka sooma bisha ramadaan oo kadibna raaciya lix maalmood oo bishaasi shawaal ka mida waxaa loo qorayaa ajarka loo qoro qof sanad dhan soomay oo kale marka lixdaasi maalmood ajarkaa qofka waxaa looga qorayaa marka horeba hadduu yahay qof bishii ramadaan soomay oo soomkeedii dhammaystiray oo waxba aan lagaga lahayn masalada labaad ee su-aashu ay ku saabsan tahay lixdaasi shawaal ee ajarka intaa leeg laga helaayo marka soomka bisha ramadaan la dhammeeyo lixdaasi shardi ma aha inay noqdaan bisha bilowgeeda ama dhexdeeda ama dhammaadkeeda inay isku xigaana shardi ma aha oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam sittan min shawaal lix shawaal ka mid ah marka lix shawaal ka mid a ayuunbaa la rabaa ama bilowgeeda ha noqdaan ama dhexdeeda ama dhammaadkeeda ama hay isku xigaan lixdaasi maalmood ama ha noqdaan lix kala googo-an oo maalmo la afuran yahay ay u dhexeeyaan laakiin sida u fiican waxay tahay in lixdaasi maalmood uu ka dhigo qofka soomaya lixda ka dambeeya ciidda isla markaana uu isku xigsiiyo sababta taa aynu u leenahayna waxay tahay ilaahay subxaana watacaala waxa uu ina amray khayrka inaynu u dheerayno fastabiqu alkhayraat khayrka in loo baratamo khayrka in loo dheereeyo taasi waa mid talabaad qofka muslimka ahi garan maayo ajashiisu goorta ay ku siman tahay hadduu is idhaahdo dib u dhigo waxaa dhici karta ajashuba inay ka soo gaadho oo khayrkaasi halkaasi uu ku seego marka labadaasi arrimood inagoo ka duulayna waxaynu leenahay sida afdalkii waxay tahay lixdaasi shawaal inay noqdaan lixda shawaal u horeeya maalinta ciidda marka laga yimaado oo ay isku xigaan wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aasha taa ku xigtaa waxay tahay sidey u soomaysaa gabadh sanadna markaa uurka ku sida sanadna ilma nuujinaysa
gabadhu haddii ay tahay mid xaamila oo ilma caloosha ku sida amabase ay tahay mid murdica oo ilma nuujinaysa oo u baqaysa nafteeda ama ilmaheeda haddii ay soonto oo isla ilmaha ayaa dhibaata ay gaadhi doontaa si yaqiina oo la hubo ama si dani qaaliba ah oo loo badinayo amabase nafteedaba u baqaysa ilaahay subxaana watacaala waxa u ruqseeyey iyadoo xaaladaasi dacfiga ama taagdarada ay ku jirto la eegayo inay bisha ramadaan ay afurto ayaa loo rugseeyey xadiidka anas bnu malik alkacbi waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu tilmaamay ana allaha wadaca asiyaama cani alxaamili waalmurdic ilaahay inuu ka dejiyey gabadha xaamilkaa ee ilma caloosha ku sida iyo gabadha waxa weeyaan murdice ilma nuujinaysaba soomka in laga daayey marka waxaa isweydiin leh inay afuraan waa u bannaan tahay hadday naftooda u baqdaan dumarkaasi ama ilmahooda iyo carruurtooda laakiin maxaa lagu leeyahay sida waxa weeyaan saxiixa ee ugu xoog badan madaahibta culimadu masaladaasi ay ku leeyihiin ahna qowlka qura ee saxaabada rasuulka ka ansaxay sida cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabbaas waxaa lagu leeyahay oo qura fideo oo macnaheedu yahay maalin kastoo gabadha ilmaha nuujinaysa amaba se uurka lihi ay afurto inay miskiin ay quudiso quudintaasi oo shareecadu aanay xadidinay tacaamun ay ku tilmaantay hal miskiin haddii waxa weeyaan la dhergiyo oo la cashaysiiyo sidaasi ayaa fidyadu ay ku gudmaysaa marka fidyadaasi ayuunbaa lagu leeyahay soom markaa qadaaya oo lagu leeyahayna ma jiro sida saxiixa ah loogamana qiyaas qaadan karo dadka buka ay gabadhu markay ilma nuujinayso ama markay xaamil tahay dee xaqiiqadu waxay tahay mid bugta ma aha bal waxaa la odhan karaa waxaabay u dhowdahay in looga qiyaas qaato qofkii weynaa ee gaboobay ee gabow awgii aan u soomi karahayn amaba se qofkii maradka muslimka ee xanuunka aan laga bogsanin inta badan uu hayey marka sidaasi saxaabadu ay fatwoodeen ibnu cumar iyo ibnu cabbaas ibnu qudaamana muqniga uu ku leeyahay laa yuclam lahu mukhaalif aw lahumaa mukhaalif min asaxaaba cid saxaabada ka mida oo khilaaftay looma oga sidaa ayaa saxiixa hadday nafteeda u baqato ama ilmaheeda ay u baqato waa afuraysaa wax qallaynana laguma laha waxa lagu leeyahay un fidyo oo ah maalin kastoo bisha ramadaan ka mida oo ay afurtay inay miskiin quudiso wallahu aclam
baaraka allahu fiikum saa'iladan kale waxay leedahay miyay ansaxaysaa in qofka meydka ee dhintay laga soomo oo cid markaa dadkiisii ah ama cid aan dadkiisii ahayn ay ka soomaan
qofka meydkaahi haddii uu dhintay iyada oo soom lagu leeyahay oo soom ku waajibay oo weli aanu iska gudin iyadoo u suurto gashay inuu iska gudo haddii uu dhintay xaaladda noocaasiya waa ansaxaysaa in laga soomo waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi afdal salaatu watasliim man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaya weligiis macnaa qariibkiisa qofka qaraabada ay yihiin laakiin qofku haddii uu dhintay tusaalahaan bishii rabadaan buu xanuunsanayey xanuunkii ayuu ku dhintayba qofkaasi soom kuma waajibin maadaama aanu helin fursad soomkaasi uu ku qalleeyo amaba se bishii rabadaan markii ay dhammaatay ayaa iyadoo weli xanuunkii uu hayo oo inuu soomkii qalleeya aanay u suurto gelin ayuu dhintay qofkaasi qof soom uu ku waajibay ma aha xaaladda caynkaasiya cudurdaar buu lahaa rukhsa ayuu haystay inuu afuro wakti uu qalleeyaana ma soo marin qofkaa markaa marka horeba soom kuma waajibin in laga soomana waxba loogama baahna laakiin qofka isagoo soom ku waajibay dhintay iyadoo soomkii weli lagu leeyahay oo fursadna u helay soomkaasi inuu qalleeyo kaasi dadka qaraabadiisa ahi inay ka soomaan waa sunna iyaga waajib kuma aha si ay ku tageen ahlucilmiga badankoodu waa sunna un inay ka soomaan waana min baabi alixsaan waa qofkii ay u samafalayaan waxaana ay ka mid tahay min silati raxim xidhiidhinta qofkii qaraabada aad ahaydeen aada xidhiidhinaysid isagoo waxa weeyaan dhintay oo adduunyada dusheeda ka tegey ahlucilmiga qaarkood se waxay yidhaahdeen soomkaasi laga soomayo qofka dhintay waxa uu ku gaar yahay soomka nadarka oo soomkii faralka ahaa sida soomkii bisha ramadaan oo kale isaga laga soomi maayo laakiin sida ahlucilmiga badankoodu ay ku tegeen aktaru ahli ilcilm rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam uu itlaaqay uma kala qaadqaadin soomkii faralka ahaa ee ilaahay uu waajib yeelay iyo soomkii nadarka ahaa ee qofku naftiisa uu ku waajib yeelay markaa sida muuqata waalcilmu cinda allah labadaba in laga soomayo ayaa raajixa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kale waxay tahay qofka ramadaantii ay usoo gashay isagoo lagu lahaa maalimo ka mida ramadaantii hore ma u bannaan tahay inuu ramadaantan soomo mise waxa waajibkuu yahay inuu kuwii hore horta qalleeyo
mar haddii bisha rabadaan ay soo gasho waa waajib mudayiqa waajib mudayiqa markaan leenahy waxaynu uga jeednaa waa waajib waktigiisu aanu qaadi karin waxaan isaga ahayn oo suurtagal maaha iyadoo bishii rabadaan ay taagan tahay inuu qofku yidhaahdo soom kale ayaan soomayaa ama waajib hore u saaraa ha noqdo ama soom sunnaaba ha noqdee bisha rabadaane usoo gashay ayaa waajib ku ah qofku inuu soomo waxaa markaa isweydiin la soomkaa hore iyadoo lagu lahaa bisha rabadaan ay usoo gashay maxaa laga yeelayaa soomkaasi waa dayn dushiisa ah oo ay tahay bisha rabadaane soo gashay marka ay baxday ay dhammaato inuu qalleeyo oo deyntaasi uu iska gudo ilaahayna subxaana wa tacaala soomka qofka lagu leeyahay shardi ugama dhigin in bisha rabadaano kale intaanay soo gaadhin inuu iska gudo bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmahaasi uu afuray qofka cudurdaar awgii u afuray sida safar iyo xanuun oo kale waa in uu qalleeyo maalmo iyaga u dhigma oo maalmo kale ah maalmaha kale goorta ay noqonayaan allah subxaana wa tacaala ma xadidin waxaa kaloo halkaasi aynu baraarujinaynaa qofka muslimka waxaa la gudboon waajibka iyo faralka saaran iyo deynta lagu leeyahay ee soomka ee cudurdaar awgii uu afuray marka hore inuu iska gudo intaan bisha rabadaano kale aanay soo gelin maadaama aanu garan ahayn goor uu dhiman doono maadaama waxa weeyaan ajasha bani aadamku ay tahay mid majhuula oo aan laynoo sheegin khayrkaasi waa inuu u dheereeyo weeye saa awgeed baa caaisha radia allahu canha waxay tilmaantay in soom bisha rabadaan lagaga yeelan jiray aanay kari jirin inay qallayso ilaa shacbaan mooyaane marka ilaa shacbaan in dib loogu dhigo ayaabay caaisha radia allahu canha dib u dhigis ay u arkaysay iska dhaaf in bishii ramadaane kale ay kaa soo gaadheen waxaa kaloo saxaabada ka ansaxay sida abu hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma qofka iyadoo soomkii hore lagu leeyahay bishii ramadaane kale ay u soo gasho arrintaasina cudurdaar la-aan ay ka dhalatay in ay ku waajib tahay inuu qalleeyo maalmaha marka bishaasi taagani ay baxdo isla markaana fidyo uu raaciyo labada inuu israaciya waajib ay ku tahay taasina saxaabada rasuulka waa ka ansaxday marka waxaynu leenahay soomka rabadaan ee cudurdaar awgii aada u afurtay marka cudurdaarkaasi uu baxo qallayntiisa iska dedeji waa dayn lagugu leeyahay wa daynullahi axaqu an yuqda ilaahay dayntiisa ayaana u mudan in la gudo haddii taasi ay dhici weyday oo bishii rabadaano kale ay kuu soo gashay adigoo weli aan qallayn taa soo gashay ee wakhtigeedu uu taagan yahay baad soomaysaa taasi marka ay baxdana dayntaa ilaahay subxaana watacaala uu kugu lahaa waa inaad iska gudbid sidaasi saxaabadu ay ku tegeenna sida axwadkae xalaal miiradka uu ku jiraa waxay tahay in qallaha uu raaciyo fidyo oo maalin kaste oo uu soomayo miskiinna uu quudiyo maadaama rabadaantii kale ay ka soo gaadhay iyadoo weli soomkii hore lagu leeyahay wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aashani waxay tahay miyay saxiix tahay in laylatulqadriga markaa lagu tilmaamo in habeenka toddobiyo labaatanaad ay tahay
leylatulqadrigu waa habeen ka mid ah bisha ramadaan bisha ramadaan waxa weeyaan kama baxsana ilaahay subxaana watacaala qur-aanka waa ku tilmaamay arrinta noocaasiya rasuulkuna sala allahu alay wasalam axaadiid fara badan oo saxiixa iyo arrinta noocaasiya uu ku sheegay bisha ramadaan weliba rasuulku wuxuu si gaara u sheegay inuu ku jiro tobanka dambe weliba inuu ku jiro habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay se koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka waxaana rasuulku sala allahu calayh wasalam si gaara uu u rajogeliyey habeenada waxa weeyaan toddobiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka oo saxaabada qaarkoodoo weydiiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam inay habeenadaasi si gaara ay ugu dadaalaan ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu kula teliyey markaa sida saxiixa ah habeen go-an oo la odhan karo habeenkaasi ayuunbaa leylatulqadrigiia ama toddobiyo labaatanka ha noqdo ama ha noqoto waxa weeyaan habeenadaa kale e ma jiro laakiin iyadoo tobanka dambe uu ku jiro leylatulqadrigu habeenada tiradooda ay kala dhiman tahayna uu ku jiro haddana habeeno aada loogu rajo wen yahay baa jira sida shan iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka oo ay tahay qofku si gaara inuu u dadaalo oo xil uu iska saaro wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kale waxay tahay qofka maalin ka mida bishii ramadaan cudurdaar la-aan u afura ee markaa cuntada iska cuna xukunkiisu muxuu yahay miyuuse qallaynayaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man afqara fii ramadaana min hayri cudrin lam yujizhu siyaamu dahri xadiidkaasina miyuu saxiix yahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sugnaaday
qof kasta oo muslima oo ah mukalaf mid miyi qaba oo qaan gaadhay oo bisha rabadaan ay u soo gashay isagoo aan bukin isagoo aan musaafir iyo socdaal aan ahayn isagoo cudurdaaradii soomka u diidayey sida dhiigaga dumarka oo kale aanay jirin waxaa waajib ku ah inuu soomo bishaasi ramadaan sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi isagoo la hadlaya muuminiinta oo dhan ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa laydinku faral yeelay buuri ilaahay subxaana watacaala sowm sida loogu faral yeelay qolooyinkii waxa weeyaan idinka horreeyeyba ujeeddada iyo qasdiga iyo xikmadda soomka laga leeyahayna ilaahay subxaana watacaala waa tilmaamay oo waa taqwa waa la kacabsi in laga faa'iidaysto o laga kororsado haddii qofku waxa weeyaan maalin rabadaan cudurdaar la-aan uu afuro waa qof naftiisa halaage weyi oo sida ku taalla saxiixeynka bukhaariyo muslim waxaa rasuulka u yimi sala allahu calayh wasalam nin qaylinayoo dhawaaqaya oo leh halagtu halagtu waan halaagsamay waan halaagsamay markii la weydiiyey sababta uu halaagsamayna wuxuu sheegay in maalin rabadaan soomkeedii waxa weeyaan uu jebiyey sababta waxa weeyaan soomka lagu jebinayaa waa kala duwanaan kartaa laakiin maalin rabadaan soomkeedii inuu jebiyey ayuu sheegay rasuulkuna sala allahu alay wasalam ma odhan arrintaasi halaag ma aha bal rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu qiray ficilkaasi uu sameeyey oo ah afuritaanka maalin rabadaan uu afuray inay halaag tahay waxaa kaloo rasuulkeenna uu tilmaamay sala allahu calay wasalam in la tusiyey dad qowlaladu ay dilaacsan yihiin oo dhiig qowlalada waxa weeyaan uu ka qubanayo oo qowlalka iyo cidhibta laysku xidhay sidaasi loo ciqaabay markii malaa'igtii waday rasuulku sala allahu calay wasalam uu weydiiyeyna waxay ugu sheegeen inay ahaayeen qolooyinkaasi dadkii afuri jiray iyadoo aan la gaadhin waktigii afurku uu xalaaloobayey marka waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn oo ka mid ah dembiyada waxa weeyaan lagu halaagsamo dadka muslimiinta marka waa inay ka digtoonaadaan oo xaaraanta ay iska ilaaliyaan rasuulkeenuna sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay in kulu laxmin nabata bixaraam qaala kulu laxmin nabata bixaraam aw jasadin nabata bixaraam faannaaru awlaa bihi jidh kasta oo xaaraan ku kobcay naarta ayaa u mudan buuhi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inay cunto marka qofka bisha rabadaan xaaraanta cunaya qofkaasi xaaraantaasi hilbaha ay ka soo saarto naartu inay cuni doonto ayaa rasuulku calayhi afdalu salaati watasliim uu tilmaamaya qofka arrintaasi ay ka dhacday dembigaa weyni ilaahay subxaana watacaala inuu uga toobad keeno weeye tawba saadiqa oo ilaahay subxaana watacaala uu soo noqdo uu go-aansado arrintaa dib inaanu ugu noqon arrintaasi waa inuu ka murugoodo waa inaanu ka dhex baxo arrinta noocaasiya faraha uu ka qaado oo soom la-aanta waxa weeyaan uu joojiyo sidaas ayaa tawbadiisuna ay ku ansaxaysaa qadiyadda ku saabsan qalle ma laga aqbalayaa sida saxiixa ah qalle laga aqbali maayo waayo ilaahay subxaana watacaala bisha rabadaan in la soomo ayuu waajibiyey waa wakti xadidan weeye haddii waktigaa la soomi waayo qofkii laga aqbali maayo inuu idhaa bisha rabadaanna waa iska afuraya waxbaan iska cunayaa bil dambe oo bilaha sanadka ka mida ayaan soomkii rabadaan u rarayaa qofku xaq uma laha wa hada min tacadi xuduud illah waxaa taasina ay ka mid tahay qofku xuduuddii ilaahay subxaana watacaala ka gudbay oo sharcigii ilaahay iyo diintii ilaahay inuu bedelo doonaya waxa qura ee la gudbooni waa inuu ilaahay u toobad keeno soomka sunnahaana uu farabadiyo laakiin qallo laga aqbalayo oo laga yeelayaa ma jirto markaynu leenahay qallo ma lahana maaha macnaheedu in isaga lala saayiray oo soomkii laga khafiifiye macnaheedu ma aha ee macnaheedu waxa weyaan xataa hadduu qallihii la yimaado waan laga aqbalahaynba oo cibaadadu mar haddii wakti go-an ay leedahay qofka cudurdaar la-aan waktigeeda uga saara ama soom ha noqoto ama salaad ha noqoto cibaadadaasiiye wakti kale ayaan cibaadadii gudanayaa laga aqbali maayo ilaahay shahru ramadaan ayuu soomkeeda waajibiyey rajab baan soomayaa inta ramadaan iska afuro cudurdaar la-aan ama shacbaan ama dilxija ama bil kale taasi laga yeeli maayo waana saa culimada muxaqiqiinta waxa weeyaan ay ku tageen xadiidkaasi su-aasha la socdayna waa xadiid daciifa oo rasuulka sala allahu caleyh wasalam aan ka sugnaan sida aimadu ay tilmaameen sida alcalaamatu alalbani raximah allahu tacaala wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kale waxay tahay gabadha muslimadda ah ma waxaa u fadli badan in saxda ay jamaacada kusoo tukato mise waxaa u fadli badan inay gurigeeda ku tukato
dumarka waxaa asal u ah inay u fadli badan tahay in salaad oo dhan faral iyo sunnaba guryahooda ay ku tukadaan oo rasuulku calayhi afdalu salaati watasliim sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen markii ragga uu la hadlaayey ee uu lahaa laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah anaa dumarka addoomaha ilaahay ha u diidina masaajidda oo raggii oo hadday dumarku idin weydiistaan inay masaajidka ay tagaan ha u diidina haddii midkiin gabadhiisu idan ay weydiisato ay tidhaahdo masaajidkaan tagayaan u diidin waxaa rasuulku calayhi afdalu salaati watasliim taasi uu raaciyey wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahooda inay ku tukadaan ayaa u khayr badan sidaa ayaa asala markaa taraawiixda iyo salaadaha kaleba gabadhu gurigeeda inay ku tukato ayaa afdalsan oo khayr badan laakiin waxaynu baraarujinaynaa sida ahlucilmigu ay tilmaameen shaygii laga fadliga badnaa mararka qaarkood waxaa dhici karta inay raacaan waxyaabo iyo xaalado ka dhiga mid isagu fadli badan oo haddii tusaale ahaan gabadhii salaaddii ay ka caajisayso haddii ay guriga ay ku tukato oo salaaddii saasi ay ku dhaafayso haddii gabadhii salaadda guriga ay ku tukatay ay khushuuc la-aan dareemayso laakiin masaajidka salaaddii ay ku ilaalinayso salaaddii aanay dhaafayn hadday jamaacada ay tagto oo salaada jamaacada khushuuc zaa'ida ay ka helayso iimaan iyo alla kacabsi ay ka kororsanayso xaaladaha noocaasiya iyo sifaadka noocaasiya gabadha la soo darsay salaada masaajidka ay ku tukato waxa ay ka dhigayaan mid ka khayr badan ta waxa weeyaan gurigeeda ay ku tukato iyadoo asalku uu yahay inuu gurigu khayr badan yahay laakiin xaaladahan ayaa arrintii khayrka badnayd ka dhigaaya mid laga khayr badan yahay marka waxaanu leenahay dumarku haddii guriga aanay salaadii si fiican aanay ugu tukanahayn oo laga yaabo habeenna inay dhaafto habeenna ay tukadaan inay salaad kooban ay tukadaan oo saddex ragcadood oo kale gabadhi ay tukato ama shan ragcadood salaada guriga ay ku tukanaysa haddii khushuucdeedu ay yar tahay inay masaajidka tagto ayaa xaaladda noocaasiya u fadli badan laakiin maca daalika waxaynu raacinaynaa waxaa loo baahan yahay bixitaanka gabadhu gurigeeda ay ka baxayso ee salaadaa sunnaha si ay usoo gudato ay u baxayso waxaa loo baahan yahay shuruuddeeda iyo aadaabteeda inay ilaaliso shuruuddii waxaa ka mid a haddii gabadhaasi xaasle ay tahay waa inuu ninkeedu u fasaxo ninkeedu oo aan u ogolaan oo arrintaasi aan ogolayn oo raalli aan ka ahayn ma bixi karto waayo salaadaasi inay tukataa waa sunne oo jamaacada waxa weyaan ay la soo tukataa ninkeeda inay adeecdo oo ay ka amar qaadato waa arrin waxa weeyaan farala oo waajiba weyi arrinta kale waxay tahay gabadhu salaadaasi markay aadayso masaajidka ay u tegayso waa inay tahay gabadh xijaab dhammaystiran xijaaban xijaabkii sharciga ahaa oo iyadoo aan xijaabnin hadday salaadaasi tagto shay sunnaana gabadhii way u socotaa macsiyana waa ay ku jirtaa dee gabadhi waa dembaabaysa haddii gurigeeda xijaab la-aan ay kaga baxdo marka sharcina maaha caqlina ma aha gabadhu inay tidhaahdo sunna ayaan soo gudanaya waddadii aan usii marayana waa xaaraan waa inay gabadhu iska ilaaliso waxaan dumarka loo ogolayn marka ay baxayaan sida udugii iyo bukuurkii iyo waxyaabaha lamida sidaasoo kale gabadha waa in fitno looga aami yahay oo iyadu waa inaanay bixitaankaasi ku fitnoobahayn cidna waa inaanay fitnaynahayn waddaduna waa inay tahay mid aamina oo dhibaato aan looga baqanahayn wallahu aclam
su-aashan kale waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam miyay ka sugnaatay inuu salaada taraawiixda tukado hadday sugnaatayna waa maxay macnaha hadalkii cumar ibnu alkhadaab nicmati albidcatu haadih
nacam rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim waa ka sugnaatay qiyaamu ramadaan in salaadaasi salaatuleylka ee ramadaantii la tukanayo ee sida jamaacada loo tukanayo in la tukado oo rasuulku waa ka yidhi sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadamwixii horu maray ee dembigiisa ka mid a waxaa kaloo rasuulkeenu uu yihi sala allahu calayhi wasalam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamka salaadaasi qiyaamu ramadaanka la tukada ilaa imaamku salaadaasi uu dhammaynayo waxaa loo qoraa ajarka sida habeenkii oo dhan inuu tukanaayey oo kale ama qofka habeenkii oo dhan tukanaya ajarka loo qoro oo kale ayaa waxa weeyaan loo qorayaa waxaa kaloo intaasi raacda rasuulkeenu calayhi afdalu salaatu watasliim salaadan jamaaco saxaabada waa ku tukiyey oo dhowr habeen ayaa arrinta noocaasi ay dhacday sida waxa weyaan caaisha iyo saxaabo kaleba ay wariyeen oo bukhaariyo muslimba ku sugan laakiin rasuulku calayhi afdalu salaatu watasliim in salaadaasi jamaaco lagu tukado markii dambe waa joojiyey sababta u joojiyena waxay ahayd rasuulku wuxu uhi waxaan ka baqanayaa in laydinku faral yeelo oo aada qaadi kari weydaan marka arrintaa rasuulku daraaddeed in jamaaco lagu tukado qiyaamu ramadaan ama qiyaamu leylba uu uga tegey meesha iminka waa ka baxday oo iminka laga baqi maayo in laynagu faral yeelo waayo rasuulkii sala allahu calayh wasalam waxibuu ku soo degaayey ee farallada iyo waajibaadka iyo sunnayaashaba laynoo soo marinayey iminka waa dhintay waxyigiina waa go-ay saasi awgeed baa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim markii rasuulku uu dhintay ee maanica ama arrintaa jamaaco in lagu tukado hor istaagtay meesha ay ka baxday ayaa qiyaamu ramadaan ama salaatu taraawiix si jamaaca ay u tukadeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waana ijmaacu saxaaba waa arrin saxaabadu ay isku waafaqeen saxaabada rasuulkuna suurtagal maaha arrin baadiyowa oo sharciga ilaahay waafaqsan inay isku waafaqaan rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala suurtagal maaha ummadaydu inay ku kulanto shay baadiyowa oo waddadii xaqa waxa weeyaan ka leexsan oo lagaga lumaayo marka jamaaco in lagu tukadaa sidaasi ayaa ay u sugan tahay waana arrin waxa weeyaan ka sugnaatay a'imat alislaam min ahli sunnati waljamaca qadiiman wa xadiisan oo asaabiqu wallaaxiq kii horreeyey iyo ka ka dembeeyeyba oo arrin ay kala dhaxleen nusuustuna waxa weeyaan ay tilmaamayso ahlu sunnuhuna waa isku waafaqsayeen cumuuman qolada markaa shiicada la yidhaahdo oo dad ahlulbidaca ah bal in badanoo ka midii muslimiinba aanay ahayn ayuunbaa diiday salaatu taraawiix in jamaaco waxa weeyaan lagu tukado hadalkan cumar ibnu khadaab uu yidhi nicma albidcatu haadih markii salaaddii taraawiixda jamaaco lagu tukaday bidcada halkan ugama jeedo cumar ibnu alkhadaab bidcadii waxa weeyaan sharciga ahayd oo ugama jeedo waa shay aan diinta ka mid ahayn ee diinta lagu soo daray ee halkan wuxuu uga jeedaa albidca allugawiya buu uga jeedaa waxa bidco loo yaqaano luqa ahaan oo shayga haddii aan lagaaga horeyn luqa ahaan bidco waa la odhanaya sidaasoo kale shayga haddii layskaga tegey oo cidi ay bilowday oo cidi ay dib usoo noolaysay luqa ahaan bidco waa la odhanaya markaa saxaabadu salaad aan jirin may iska bilaaban ee salaad hore u jirtay oo sabab awgeed looga tegey ayaa sababtii marka meesha ay ka baxday dib waxa weeyaan ay u nooleeyeen hadalka cumar ibnu khadaabna radia allahu canhu macnihiisu waa sidaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha taa ku xigtaa waxay tahay salaada taraawiixda waa imise ragcadaha la tukanaya
salaadaasi taraawiixda tirada u badantay waa saddex iyo toban ragcadood caaishana radia allahu canha waxay tidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam kama siyaadin jirin koob iyo toban ragcadood haddii ay rabadaan tahay iyo haddii aanay rabadaan ahaynba waa intii caaisha radia allahu canha ay aragtay ayay ka warramaysay laakiin saxaabada kale sida ibnu cabbaas oo kale inuu rasuulu koob iyo toban ka siyaadiyey oo saddex iyo toban uu gaarsiiyey ayay tilmaameen sida fii saxiixi muslim ku sugan haddaba waxa isweydiin leh tiradaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tukaday ma laga siyaadin karaa ma laga kordhin karaa mise lagama kordhin karo waxaynu leenahay haddii sidii rasuulka loo tukanayo sala allahu calayhi wasalam oo salaadii waxa weeyaan sidii rasuulku u dheereeyey ee salaadiisu ay isugu miisaanayd ee caaisha radia allahu canha ay lahayd afar buu tukaday hawaraysan wanaagooda iyo dherarkooda macnaa aad bay u dheeraayeen ay u wanaagsanaayeen haddana rasuulku sala allahu alay wasalam afar ayuu tukaday sidii oo kale ah haddii sidaasoo kale loo tukanayo si rasuulka loo wanaajinayo oo loo dheeraynayo sida afdalkii waxay tahay inaan tiradaa rasuulka calayhi afdalu salaati watasliim aan laga badin laakiin haddii qofku aan salaadiisu aanay sifadii tii rasuulka oo kale aanay lahayn oo salaadiisu ay tahay salaad uu qiraa'adii qur-aankii uu gaabinaayo oo sidii rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu u dheeraynahayn waxaa fiican inuu ragcadaha uu badsado taana markaa macnaheedu de waxa uu noqonayaa inaynu leenahay waa laga badin karaa tiradaasi saddexiyo toban waa laga badin karaa oo sida saxiixa ee raajixa xad ma laha oo markii rasuulka sala allahu caleyh wasalam la weydiiyey salaatuleilka markii la weydiiyey salaatuleyli matna matna buuri rasuulku salaatuleilku waa laba laba ragcadood fa idaa khashiita subxa farkac rakcatan tuutiru laka maa qad sallayt aw fa idaa khashiya axadukum asubxa falyarkac rakcatan tuutiru lahu maa qad salla haddii midkiin marku siduu labalaba u tukanayo habeenkii oo dhan hadduu ka baqdo waagu inuu u beriyo waagu uu dilaaco ragcad ha tukada buuhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam u witriyeysa salaadii habeenkii oo dhan uu soo tukanaya labalabada ragcadood ahayd marka rasuulku sala allahu caleyh wasalam haddii salaatuleilku ay tiro go-an leedahay waa sheegi lahaa ee labalaba ragcadood inuu qofku habeenkii o dhan iska tukan karo marka waaga uu ka baqdana uu waxa weeyaan ragcad ku gebagabaynayo witri uga dhigta ayaa rasuulku calayhi afdalu salaati watasliim uu ishaaray amabase uu tilmaamay waxaanad moodaa arrintaasi inay tahay shibhu ijmaac oo anugu kolley ma ogi oo garan maayo cid ka mida ahlucilmigii hore min asaxaaba wataabiciin wasalafi hadihi alumma iyo a'imadii mutaqadimiinta ahayd oo yidhi lagama siyaadin karo koob iyo toban ama saddex iyo toban oo haddii laga siyaadiyo waa bidco cid saa tidhi garan maayo bal culimmada qaarkood sida ibnu cabdilbar oo kale waxay ijmaac ku soo naqliyeen in laysku waafaqsan yahay in tiradaasi rasuulku uu tukaday sala allahu caleyh wasalam laga badin karo iyadoo adilada kale waxa weeyaan la eegayo wallahu aclam
jazakum allahu khayran su-aashani waxay tahay dadka qaarkood ba waxay ku mashquulaan bisha ramadaan inay daawadaan markaa t v-ga barnaamijyo lagu tilmaamay inay yihiin diini barnaamijyada markaa t v-ga ka soo baxa ee diiniga lagu tilmaamayo in la daawado xukunkeedu maxay tahay
bisha ramadaan sida dhammaanteen ba aynu ogsoonahay waa shahru lkhayri waalbaraka waa bil la rabo qof kastoo muslimi rag iyo dumarba inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo waxa weeyaan u tafaxayto sidii bishaasi uu uga faa'iidaysan lahaa ee uga ani uga qaniimaysan lahaa oo uga mid noqon lahaa kuwa naarta laga xoreeyo ugana badbaadi lahaa inuu ka mid noqdo kuwa rasuulku uu tilmaamay inay khasaareen oo ah kuwa bishii rabadaan ay usoo gashay haddana bishii rabadaan ay baxday iyadoo aan loo dembi dhaafin waayo waxaanay la iman wixii loogu dembi dhaafi lahaa ayaanay la iman oo aan laga helin markaas in t v iyo fiidyow iyo waxaasi waxa weeyaan in la daawadaa qofka waxay dhaafinaysaa khayr fara badan qofku waa inuu ku mashquulo akrinta kitaabka ilaahay qur-aanka akrintiisa waa inuu aada u farabadiyo sida rasuulkeenu uu ahaa calayhi afdal asalaatu waatasliim sidaasoo kale ay ahaayeen saxaabadii iyo a'imadii waxa weyaan inaga horreysay oo qur-aanka akhrintiisa ayaa aada loo farabadin jiray oo bisha ramadaan waa shahru lqur-aan salaada sunnaha in la farabadsado weeye dikriga iyo xuska ilaahay subxaana wa tacaala laakiin wax kale in lagu mashquulo barnaamijtaa la sheegayo waxaan filaya inay ka mid yihiin barnaamijta loo yaqaano musalsalaadka oo ah inay soo daayaan qanawaadka qaarkood ama janalada qaarkood waxay soo daayaan barnaamij ay ku tilmaamayaan inay yihiin kuwa saxaabada laga matelay kuwaasi iska dhaaf in bisha rabadaan khayrkii la samayn lahaa lagaga mashquule in la daawado ayaan banaanaynba waayo waa been weeye waxaa tamhiiliyaadka ladhaa matalaada noocaasi ahi marlabaadka saxaabadii oo meel lagaga dhacayo weeye oo dadka arrintaasi matelaya waa dadka fanaaniinta waxa weyaan loo yaqaano mid fanaana oo saaqit oo aada u hooseeya ayaa sheeganaya inuu yahay cumar ibnu khadaab ama abubakar inuu yahay bal qaarkood waxaa laga yaaba inay la gaadho heer ay rasuulkii calayhi afdal asalaatu waatasliim ay matalaan marka kuwa noocaasiya in la daawado ayaan banaanaynba barnaamijta kale ee waxa weeyaan cilmiga ee laga faa'iidaysanayo in la dhegaysta iyaga dhibaatana lahaa laakiin qofku waa inuu xil iska saaro bishaasi ramadaan sidii uuga faaidaysan lahaa ugaga faa'iidaysan lahaa qur-aan uu akriyo iyo sadaqad uu la baxo iyo xus ilaahay subxaana watacaala uu xuso iyo salaad uu tukado wanaag dadka uu faro xumaan uu ka reebo wixii markaa cilmigii meeshay doonayaanba ha ka socdaan ee qofku cilmi ahaan uu ugu baahan yahay ama waano lagu intifaacayo oo cid cilmigooda iyo diintooda lagu kalsoon yahay ay jeedinayso iyaga in la dhegaystaa dhibaato ma laha bal waaba khayr wallahu aclam
su-aashan kale waxay leedahay dumarka qaarkood waxay sameeyaan bisha ramadaan in markaa aad ay u mashquulaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ay ka mashquulaan maxay tahay nasiixada dumarkaasi aada u soo jeedin lahayd baaraka allahu fiik
waxaa laga yaabaa inta badan dumarku inay ku mashquulaan diyaarinta afurka iyo suxuurta iyo howlaha noocaasiya waxaynu leenahay waxaa la cuniyo waxaa la cabbayaa waa hawl adduunyo qofka waxa weeyaan bani aadamkaana cibraaba ugu sugan wixii uu cunayey wixii uu cabbayey oo rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi bani aadamka waxaa tusaale loogu yeelay shaygaa uu cunayo bal eega buuhi waxa uu ku dambaynayo ha dhanaaneeyo oo ha macaaneeyo oo ha udgooneeye maxaa uu ku dambaynayaa shaygii qofka bani aadamkaahi uu ku mashquulay diyaarintiisa iyo cunistiisa waxa uu ku dambaynayo wax la ogsoon yahay weeye marka gabadha muslimadaahi waa inay ogaato bisha rabadaan dadka loo sharciyeeyey inay ka mid tahay inay soomaan inay cibaadaadki iyo khayrkii wanaagga ay farabadiyaan oo xagga ilaahay subxaana watacaala ay qaabilaan oo ay u jeestaan kolley hawshaa iyo macaashkaasi adduunyo iyo raashin diyaarin laga tegi maayo oo maliin ha laga tago laakiin yaanay noqonin mid gabadha muslimadda ka mashquulisa cibaadaadkii iyo khayrkii iyo wanaaggii oo bisha rabadaan yaan laga dhigin shahru aklin wa shurbin bil wuxuun la cuno oo la cabo bil waxa weeyaan anwaacu alacima walashriba noocyada kala duwan ee raashinada iyo sharaabada uun waxa weeyaan la diyaariyo bal bisha rabadaan waa in laga dhigo waxa weyaan shahru cibaada oo jaanibkaasi ama dhinaca cibaadada iyo khayrka waa in xoogga la saaro waayo waata baaqi noqonaysa ashyaadan kale iyo umuurahan kaleo dhanna waa arrimo suulaya oo iska tegaya waxaan gabadha muslimadaan kula talinayaa inay cibaadada farabadiso weliba dikriga oo waxaa rasuulkeenu calayhi afdalu salaati watasliim uu inoo sheegay haddii gabadha muslimadahi ilaahay xuskiisa ay badiso in xataa shaqadu ay u fududaanayso oo waxaa laga yaabaa dumarku inay yidhaahdaan dikrigii shaqada ayaa naga mashquulisay waxaanay ahayd dikrigiiyo xuska ilaahay inay ka dhigtaan wasiiladii iyo waddadii ay u mari lahaayeen fududaanta waxa weeyaan shaqada waxaa rasuulka u soo cabatay inantiisii faatima radia allahu canha iyadoo rasuula ka doonaysa qof shaqaalaha oo u shaqeeya rasuulku wuxuu yihi calayhi afdal salaati watasliim maku baraa taa wax kaaga khayr badan habeenkii marka aad sii seexanayside firaashkaaga aad tagtid saddex iyo soddon jeer waxaad tiraa subxaana allah saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna allahu akbar dheh taas ayaa khaadim iyo qof kuu shaqeeya kaaga khayr badan marka rasuulku wuxuu ishaaraya ama uu tilmaamaya haddii gabadhu dikriga iyo xuskaa ilaahay ay joogtayso inaanay shaqaalaba u baahanahayn shaqadu ay u fududaynayso u fududaanayso waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood markay shaqaynayaan inay rinkood isa soo ag dhigaan oo hees ay dhegaystaan iyagoo leh hawsha iyo shaqada ayaan isku dhaafinayna waxaa shakila-aana heestu inay tahay dembi xaaraana shaqadiina waa kusii adkaanaysaa gabadha qofku markuu ilaahay caasiyo oo ilaahay uu ka baqi waayo hawlihiisu waa adkaanayaan ilaahay haddii uu ka baqdana ilaahay arrinkiisa yusri iyo mid fudud ayuu uga dhigayaa marka waxaynu leenahay dumarku hawshaasi iyo shaqadaasi adduunyo laga maarmi maayo laakiin iyada yaanay asal ka dhigine asalku ha noqdo bishan inay ka faa'iidaystaan oo ay ka khaniimaystaan hawsha iyo shaqada wixii u fududayn lahaana inay tahay cibaadada iyo xuska ilaahay ha ogaadaan wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aashan kale waxay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka ku tilmaamay falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad aayadda qur'aankaa macnaheedu ama tafsiirkeedu muxuu yahay
aayaddan qur-aanka ilaahay subxaana watacaala waxa uu kula hadlaayey oo ilaahay subxaana watacaala uu ku soo dejiyey dumarkii rasuulka umahaat lmuuminiin ayaa lala hadlaayey ma ahana taa macnaheedu inay iyaga ay ku gaar tahay ama xukunka aayaddu ay xambaarsan tahay inay dumarkii rasuulka waxa weeyaan inuu ku gaar yahay maaha macno bal dumarka kale ayaaba uga mudanba oo haddii dumarkii rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim oo gurigii rasuulka ka soo toosaayey oo khayrka iyo wanaagga ay ku jireen aynu ogsoonahay haddii sidan lagu yidhi dumarka kale ee iyagu sifaadkaasi aan la wadaagin aan kala mid ahayni inay uga mudan yihiin baa taasi waxa weyan aynoo tilmaamaysa falaa takhdacna bilqowl macnaheedu waxa weeye af soomaaliyaan hadalka ha jilcinina jilcintaana waxaa looga jeedaa gabadhi inay ku hadasho oo ragga ay kula hadasho hadal waxa weeyaan keensanaaya ninkii inuu damac shahwadeed waxa weeyaan uu galo hadalka noocaasi ayaan gabadha muslimadda aan loo ogolayn ama nin ha la hadlayso amaba se ha joogto meel raggu sawdkeeda iyo codkeeda ay ka maqlayaan qosalkiibaa soo gelaya dhegdhegta ahaa ee ragga waxa weeyaan damac gelinayey kuwa quluubtoodu ay xanuunsanaysa ee xanuunka shahwada la idhaahdaa uu hayo maradu shahwa oo ah macsiya jacaylku hadalka kicinaya oo dhan ayaan loo ogolayn ama qosol ha noqdo ama hadal kaleba waxa weeyaan in ha noqdo gabadhuna sideedaba ragga markay la hadlayso hadalkeedu waa in noqdo hadal xaaja ay keentay ragga ajanabiga ka ah ee aan ninka aan ninkeediina ahayn maxramkeediina aan ahayn lilxaaji waa inay ula hadasho marka baahiya ay keensato inay la hadasho baahi diineed ama baahi waxa weeyaan adduunyo haddii kale waa inay noqoto haddaan labadaa midna aanay jirin mid ragga la hadalkooda ka gaabsato o ay noqoto gabadha muslimadda ah marka ay la hadlayso la hadalkooda xaaja ay keensatona oo su-aal diiniya ay weydiinayso ama arrin adduunye ay kala hadlayso sida inay wax ka iibinayso ama inay wax ka iibsanayso waa inaanu hadalkeedu noqon hadal ay dabcinayso oo ay jejebinayso oo ay jilcinayso oo ragga quluubtoodu ay bugto maradka ama xanuunkaa shahwada la ydhaha ku kaakicinaya oo inuu damac galo oo macsiyo ay ku hamiyaan waxa weeyaan keensanaya wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kalena waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nisaaun kaasiyaatun caariyaat hadalkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam macnihiisu waa maxay
hadalkaa rasuulku waxa uu ka mid yahay xadiidka rasuulku calayhi afdal salaati watasliim uu tilmaamay inay iman doonaan laba nooc oo ummadiisa ka mid ah oo rasuulku aanu arag laakiin ay iman doonaan labadaasi qolo markaa waxaa ka mid ahaa dumar kaasiyaat caariyaada maa'ilaat mumiilaat afartaas sifa ayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam dumarkaasi uu sheegay waxaana uu tilmaamay in aanay jannada gelahayn raayixadeeda ama udugeedana inaanay helahayn haddaba kaasiyaatun caariyaat maxaa looga jeedaa ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim xadiidkaasi marka ay fasirayaan waxa weeyaan hadallo ama macaani isku dhow dhow ayay ku fasiraan lana odhan karo dhammaanteedba xadiidku waa tusinayaayo isma diideyso ahlucilmiga qaarkood waxa waxaa looga jeedaa kaasiyaat waa kuwa ilaahay nicmadiisii huwan oo ilaahay baa u nicmeeyey waana caariyaat yacni can shukrihaa waxay ka qaawan yihiin oo ay ka maran yihiin nicmada ilaahay subxaana watacaala inay uga mahadnaqaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen kaasiyaat waxaa looga jeedaa dhar ayay huwan yihiin oo dhar bay gashan yihiin waana caariyaat oo dharkaasi maaha dhar cawradooda sidii sharciga ahayd u asturaaya ama waa dhar ku dhegan oo xubnahoodii sifaynaya ama waa dhar khafiifa oo midabkoodii laga dhex arkaayo ama waa dhar gaaban oo gabadha jidhkeedii o dhan aan wada asturahayn marka haddii si loo eego dee waxbay gashan tahay haddii xaqiiqada sharcigaa la eegana dee dharkii la yidhi isku astur gabadhi ma gashana oo waa qaawan tahay waa maailaato waxa ay ka leexsan yihiin waddadii xaq ahayd bay ka leexsan yihiin waana mumiilaat oo raggiina waa fitnaynayaanoo waddada xaqa bay ka leexinayaan oo gabadhu haddii xijaabkii sharciga ahaa ay gashan weydo iyadu waddadii xaq ahayd waa ka leexatay isla markaa waxaa dhacaysa raggii inay fitnayso oo qaar ay eegaan oo indhaha ay la raacaan hadday udugiisa soo mariso inaysan kala raacaan dabeetana arrintaasi ay noqoto halkii xumaanta iyo macsiyadu ay ka bilaabmayso oo dad fara badani macsiyo inay sameeyaan ama mid eegis ha noqoto ama mid waxa weeyaan kalaba ha noqotee ayaa sabab gabadhi ay u noqonaysaa waxaa rasuulku uu tilmaamay dumarkaasi ru'uusuhuna kaasinimati lbukd waxa aad moodaa madaxoodu inuu yahay sida geela hayska leh hayska waxaynu uga jeedna waa geela kurusko kuruska tanjeer ku leh oo neefka geelaah ee kuriskiisu aanu toosnayn ee kuriskiisu uu yaro leexsan yahay tanjeer baa la yidhahdaa haysna waa la yidhahdaa macnaheedu waxa weeyaan madaxoodii ayay saareen waxaan ka mid ahayn waxaa laga yaaba madaxoodii inay wax ku xidhxidheen oo madaxoodii uu noqday mid raran waxaa kaloo dhici karta inay timahoodii halkaa kugta ay isugu keeneen labadaasna midna waxa weeyaan ma banaana oo gabadho xataa waxaa loo baahan yahay timaheeda inay xagga hadday daban yihiin iyo haddii kaleba inay xagga dhabarkeeda iyo garbaheeda inay u rogto ayaa loo baahan yahay oo inay timaheedu noqdaan shay madaxeeda ka dul taagan oo halkaasi ka fiiqan iyada lafteeduna tabarujka ayay ka mid tahay oo iyadana lama ogola marka calaa kulli xaal sifaadkaasi xunxun ee dumarkaasi ay leeyihiin ee ay ku mutaysteen inay jannada ay ku waayaan bal udugeeda inay ku waayaan dumarka muslimaadkaahi waa inay ilaahay subxaana watacaala ay ka baqdaan oo ay iska ilaaliyaan aadna maanta waa u fara badan tahay oo dumarkii dee murya gacan maaha waxbay gashan yihiin laakiin in badan oo ka midii xijaabkii sharciga ahaa ee shuruudda lahaa ee gabadha si dhammaystiran u asturaayey ma gashana waxaana taasi ay sabab u noqonaysaa inay dee gabadhi noqoto mid xaqa ka leexsan dad kalena fitnaysa oo xaqa waxa weeyaan ka leexisa ilaahay subxaana watacaala xaq ahayna waafajiyo sifaadka noocaasiina dumarka muslimaadkaahay waa inay iska ilaaliyaan waxba adduunyada iyo dhaldhalaalkeedu yaanay dagin oo gabadhu yaanay is odhanin quruxda adduunya yaanay ku dhaafin qurux shay qurux adiga kuula muuqdo wax ilaahay kuu diiday marka hore qurux maba ahabe wax yaroo qurux adiga kuula muuqda laakiin natiijadiisu iyo caaqibadiisu ay noqonayso inaad naar aada gasho jannada jannana aada weydaa waa caqli xumo shayga noocaasiyo qofku inuu sameeyo qofka caqliga badani waa qofka caaqibada dambe iyo natiijadu waxay noqonayso waa qofka eego weeye ee u xisaabtama aakhiradiisa ee u sahay qaato wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aashan kale waxay tahay adilada waxaa ku soo aroortay in dumarku marka ay yihiin kuwa ahlu naarka ugu badan waa maxay haddaba sababta keentay in dumarku ay ugu bataan dadka naarta gelaya
sababta ay dumarku naarta ay ugu bateen rasuulkeena calayhi afdal salaatu watasliim ayaa caddeeyey sababtu maaha dumarnimo oo dumarnimona naar lagu geli maayo raganimona janno lagu geli maayo waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana watacaala jannada wuxuu ku bixiyaa fadligiisa iyo raxmaddiisa waxaana sabab u ah camalka saalixa ee qofku uu sameeyo naartana ilaahay subxaana watacaala dadku inay galaan wuxuu sabab uga dhigay samaynta dadku ay sameeyaan wax ilaahay ka cadhaysiiya ama ay ku hadlaan oo ilaahay subxaana watacaala cadhaysiintii laga cadhaysiiyey natiijadii ka dhalatay weeyaan ciqaabka iyo naarta dadka qaarkood ay naarta gelayaan ciyaadan billah ilahi baynu subxana watacala aynu ka magan gelayna sababtu waxa weeyaan rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim waxa uu tilmaamay sababtu inay tahay waxyaabo dumarku ay sameeyaan oo ay ka mid tahay afxumada inay wax aayaan inay wax nacdalaan dumarku arrintaasina dumarka aada iyo aad ayay ugu fara badan tahay waxaa kaloo sababtu ay tahay kufraanu lcashiir inay dumarku waxa weeyaan ay ka kufriyaan amaba se ay dafiraan wanaagga uu u sameeyo ninku oo ninkiio wanaag u sameeyey marka dhib yar ay ka tirsadaan inay dhahaan weligiiba wanaag kaamaan arag marka asbaabta noocaasiya iyo kuwa kale ee la mida ayay dumarku u noqdeen kuwa ugu fara badan ahlu naarka oo naar haddii la yidhaha qofkaasi naar buu gelaya sababta naarta uu ku gelaya dee waxay tahay waa xumaan iyo macsiyo uu sameeyey marka rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim waxa uu tilmaamay asbaabo dumarku naarta ay kaga badbaadi karaan oo ay ka mid tahay horta inay iska ilaaliyaan waxyaabaha sababaya inay ahlu naarka ay ugu bataan oo ah afxumaanta cayda nacdasha xanta isku dirka iyo waxyaabaha lamida iyo inaanay ilaabin wanaagga oo aanay dafirin wanaagga waxa weeyaan ninkeedu u sameeyo gabadha inaanay dafirin waxaa kaloo ka mida waxyaabaha lagaga badbaadiya naarta sadaqadda oo rasuulku wuxu uhi ya macshar nisaa tasadaqna fa inii ra'aytu kuna akara ahli naar dumarow sadaqad la baxa waxaan arkay idinku ahlu naarka u badan marka xadiidka macnihiisa waxay ahlucilmigu tilmaameen inuu yahay macnaa sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha naarta lagaga badbaado wa aksirna min alistikfaar buuri rasuulku istikfaartana farabadiya inaad ilahay u toobad keentaan oo had iyo jeeraale dembi dhaaf aada weydiisataan wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aasha kale waxay leedahay waxaa adilada ku soo aroortay inuu soo bixi doono nin markaa la idhaahdo almasiixu dajaal masiixu dajaal ma waxa weeyaan haddaba qof markaa ka mida binu aadamka mise waxa weeyaan wax kale oo shaydaan ama jin ah
masiixu dajaal sida nusuustu ama adiladu ay tilmaamayso waa qof ka mida waxa weeyaan bani aadamka rasuulkuna calayhi afdal asalaatu watasliim ummaddiisa aada ayuu ugaga digay ilaa saxaabadu ay yidhaahdeen rasuulku siduu ninka arrinkiisa u weyneynayey waxaabaanu u qaadanay ama aanu ka baqanayba inuu in yar noo soo jiro oo beerahan timirta ee magaalada madiine hareeraheeda inuu soo socdoba marka rasuulku waxaa kaluu tilmaamay nebi kastoo ilaahay uu soo diray ummaddiisa inuu uga digay waxaana shakila-aana masiixu dajaal inuu soo baxayo oo nusuustu sidaasi ayay tilmaantay axaadiista waxa weyaan mutawaatirka calaamadaha qiyaamaha ayaanu ka mid yahay soo bixitaankiisu markaa waxaan baraarujinayaa oo si gaara aan u tilmaamayaa waxaa waajiba masiixu dajaal in sifaadkiisa la barto si aan aan qofka muslimka aanu u khaldamin waayo waxyaaba fara badan oo qofka leexin kara oo fitnaynaya ayaa masiixu dajaal waxa weeyaan uu wataa marka sifaadkiisa rasuulku inoo sheegay caleyhi afdal salaatu watasliim waa in si fiican loo barto waxyaabaha lagaga badbaadayana waa in lagu dadaalo oo ay ka mid tahay kow in sifaadkiisa marka horeba la aqoonsado laba inuu qofku ilaahay sifaadkiisa u yaqaano haddaad ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa qur-aanka iyo sunnuhu ay sheegeen aad taqaanid masiixu dajaal iyo ilaahay iskaga kaa khaldami maayaan qof aan ilaahay aqoon ayuunba masiixu dajaal iyo ilaahay ay iskaga khaldamayaan iyo qof aan masiixu dajaal sifaadkiisa aan war u haynin sidaas oo kale waxaa ka mida waxyaabaha lagaga badbaadayo magaalada iimaanka ayaa lagaga badbaadaya oo dadka munaafiqiintaa ee magaalada maka iyo madiine jooga magaaladaasi waa hurgufaysaa banaanka ayay u tuuraysaa inta dhulgariir uu ka dhaco laakiin dadka muuminiinta ee magaalada madiine degani waa ka badbaadayaan iyo magaalada maka oo uma soo geli karo masiixu dajaal markaa iimaan iyo maka iyo madiina oo qofku uu joogo saacadda ama waktigaa dajaal uu soo baxay waxyaaba lagaga badbaado ayay ka mid tahay waxaa ka mida inaanu qofku dajaal aanu doonan ee markaad maqashid dajaal baa soo baxay waa inaad lafahaaga uga carartid oo rasuulku wuxu uhi man samica minkum bidajaal falyana canhu ka idinka mid ee dajaal maqle ha ka fogaado ee fitno weyn ayuu wataa waxaa ka mida tobanka aayadood ee u horeeya suuradda suuratu lkahf la yidhaahdo inaad xifdiyo dusha aad ka qabatid oo aada akhrisatid asbaab kalena waa jirtaa waxaana jirta kolley muxaadaro masiixu dajaal u gaar ahayd oo maktabadda laga helaayo oo qofkii doonaya inuu sifaadkiisa uu barto iyo waxyaabaha lagaga badbaadayo iyo goorta uu soo baxayo sida uu usoo baxayaba insha allahu tacaala uu ka heli karo marka dumarkana si gaara waxaan u leeyahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam dadka raacaya dajaal waxaa u badan dumar iyo reermiyi dumarka iyo reermiyiga ayaa u badan ilaa ay gaadho heer ninku marka magaalada madiine duleedkeeda dajaal uu soo dego inuu xidhxidho hooyadii walaashii eddadii gabadhiisa waxay leeyihin waxaan u tegaynaa dajaal baan u tegaynaa ina sii daabay leeyihin waa xidhxidhaya marka dumarka maadaama had iyo jeeraale aqoontu ay ku yar tahay iyo dadka reermiyigaa iyaga ayaa u badan buuhi rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim markaa si aanadaan kuwa uga mid noqon waa inaad iska barataan sifaadkiisa islamarkaana wixii lagaga badbaadayena waa inaad barataan ilahay ba og subxaana watacaala inagoo noolaa adduunyada joognaa inuu soo bixi doono iyo in waxa weeyaan aynu ka hor dhiman doonaba wallahu aclam jazaakum allahu khayran halkaa waxaa inoogu dhan su-aalihii marka ay soo gudbiyeen ardaydu oo uu inooga jawaabay fadiilat shaykh abu cabdiraxmaan alberberaawi xafidahu allahu tacaala waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanaynaa inuu inaga yeelo kuwa markaa ku intifaaca jawaabta ama jawaabaha aynu maqalnay sheekhana ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu daro miisaanka xasanaadkiisa